Xoolaha nool waa laf-dhabarta dhaqaalaha iyo nolosha bulshada Soomaaliyeed waxayna muhiim u yihiin kobaca dhaqaalaha haddii horumarin lagu sameeyo si wanaagsanna looga faa'iidaysto wax soo saarkooda. Dhanka kale, wax soo saarka kala duwan ee xoolaha nool sida caanaha, hilibka, subagga iyo qaybo kale waxaa ku tiirsan bulshada Soomaaliyeed intooda badan. Haddaba agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in laga faa'iidaysto wax soo saarka xoolaha si kor loogu qaado dhaqaalaha dalka loona yareeyo ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye.
Waxaad la socotaan waddankeenu waxaa weeye wuxuu leeyahay waxaan qani ku nahay wax soo saarka xoolaha iyo beeraha. Soomaaliga halka meel waxaan u nahay bakhaar baan u nahay Soomaalida kale maadaama dhulkeenu uu dhul khayraadkiisu badan yahay oo xoolaha iyo beeraha iyo kalluumaysiga ay aad aan ugu aan ugu dihin u yahay waxaa mashruucan marka xoogga saaraya in wax soo saarka sare loo qaado oo xoolaha iyo beeraha shidaalka maanta aan haysana bese waa xoolaha iyo beeraha khayraadka ugu wanaagsan ee haddaan ka faa'iidaysana weeye waxaanu rajaynaynaa waan leenahay Soomaalida reer Jubbaland iyo guud ahaanba Soomaaliya in si wanaagsan looga faa'iidaysto khayraadka dalkeena wax soo saarka xoolaha iyo beeraha laga faa'iidaysto webiyada laga faa'iidaysto khayraadka ku dihan dalkeena si aan uga baxno aan ku tiirsannahay humanitarianka ama hay-adaha oo waddankeenu uu noqdo waddan wax soo saar leh waad la socoteen oo dowladdii hore gacaanka waxaynu ahayn waddan wax soo saarkiisu uu badan yahay adduunka wax u dhoofiyo maantana waa yar tahay in wax loo dhoofiyo waxaana mashruucan xoogga saari doonaa dadka xoolaha iyo beeraha ka howlgala in ay shaqo badan qabtaan wax nagu filan gudaha waddanka in la soo saaro inta kalena la dhoofiyo siyaabaha muhiimka ah ee bulshadeennu uga faa'iidaysan karaan xoolaha nool ayaa waxaa ka mid ah horumarinta habka dhoofinta si xoolaha soomaaliya loo gaarsiiyo dalalka carabta aasiya iyo afrika sidoo kale in warshado loo sameeyo hilibka canaha iyo maqaarka si loo kordhiyo wax soo saarka iyo shaqa abuurka